bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanto fayla hamiin fayla ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada sinkadheegi doontan haddii ilaahayara intuna ka guda jarna iyo walibaa ku mide koronkahow iyo weliba kakoe suuga qudaarta ee biridka toonbaydhaba qarax iyo weliba usuquriya degmada aqrinyoolaya dagaal kureed wasiirka arrimo guda oo sudeeri beledkaasi itiya matabana ahla sunna oo yaluwareeg dig-aanka hayowkii degmada matabana golosha abkooyo ansihiyaan hisaabto hirka miisaaniyadii ee sanadkii lamada kun iyo toban todobadii gudoomiye cusub oo lagu magacaabay degmada afgooye sooma iyo muqdisho ka qabatay munaasabada la kukusaayay maalinta dhibaatayowka wariyaalka soomaaliya iyo qatar iyo hilis cusub iyo shal sahiidan mu-adin soomaaliyeed oo laga dilay dalka saytiya koonfur afrika heer ilaalyaha puntland oo soo saaray war cusuba magaalooyin kumida somalilan ayaa ku bilaawatay gurmadka shacabka beledweyne dowladda ooya walaa ku muujiday xaalada beledweyne waana baaqiya dirtay akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsan singhaytona amiignamadan waliba ku mida akhyaaray trump oo sunguuri dalkaasaytiya new york kureeda markii uusu sheegay intiiuso sahunlan la dhaqmay iyo weliba yahuudo iyo duqayti fadhiisamada maxaas ee khaza
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahayto sabta axadnaya hahooyda hayta taariikhdana yaadaata lamada bili toban i koowaad ee nofembar sanadka lamada kun toban sagaalka aanasay waliba ayo hayana qodobadii warkaana hamiignima hatana ka dhawaada soogiyo faah-faahsan haddii ilaahyarana intuusu warka gudaha ka jara intasin ku akhri doona ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaae akhyaaray haddii socodkay fasiin hayna hooga hergeb iyo jaraysin ku raaligeliye gabalawno sidiisin warkaba ka dhegeysan akhyaare koronka hoya waliba ka kooyay suuga khudaarta ee biladka tambaydhaba waryagan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan inin faahfaaye mar aan geekaha hindhindhay suuqa khudaartalka gadaw qaybasha shalduwun yowayba walkuweydiyey tokumede bilaanta gadaase khudaarta iyo-ona inshaagti ini hadda khudaartaiyo qaaliyowdi waybana ansababaytay ini roobabkii dhowaan kaqubadaay intan dhahayta muqdisho iyo baydhaba iyo saameeye sidaas darteena qudaartan qaaliyowdi salaamantiin boqolkiiba afartad salaamantiin magaagay weyla ariiqadiijimayoole ee reer maamooyinka oo qudaarayda ku mid ahaa dhoowey ku sheenan dhooweyna degagna baydhowna degagna suuq dhooweyga suuq la eraa oo baydhow ankawiin iyo qudaar ka gadaan waayahan haddii roob fara badanaa qubaday oo ilaahay heshiiku kooy shal gohen gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka baay banaadir iyo shabeellaha hoose shal gohen haddii war la gadaa male kulli qudaarta shal gotay shalay wali raqiis la gadaay geedka qaalawen baradhada kiiladii la gada jiray labaatoma ishan kun tomiyo afar kun labaata ishan kun la gadahoy basale labaatan labaata ilaa meel la gadahoy xabado bocorku raashinka laga darso haday soddon labaatan ishan la gadaay toddobaatan siyeetan la gadahoy qombagii afar kun shan kun la gadaay xabadiis way la gadahoy siyeed kun toddoba kun marka saas dartee roobka ilaahay sheene leesheene ma dhib kale oo laqamale baawarka daa lix kun lix milyan shan milyanka sheenay hadama sheenay tom ila milyan tom iyo saddex milyan soo afgoyle ku qaadan marka saas dartee qudaartida shal gotay dhinaga kale wadada kukooyase luuq iyo dolow yaani hiranti maadaamaya saamayi roobabkii indhawaalo ka qubadaayi deegaanada koonfurta soomaaliya tii oo kukooyase dhinacan luuqna gota iyo dolow tii kukooyasena gota ilaa boholumiyada oo shalguwees wali oo kukooya gira wala inta kukooyan hadi jidkuunba armadoowa laamina ma qabno laamigayna una aangnay marka saasankiin sheegay qiimihii horta miyo afar kun kiiladii hayta oo baradhada roobkaa sheene wadankee shalgohay baradhada sideeba doolownin kukooy jirta miidow bohlun la eraga shalgotay dhinuu berdaalan biyo isku socdan meel kukooyana ogayna kukooya layrisaasa kawacan inay shalgota bil camal way hadda bil way bil maku badan intishaal go-aan dhii hadda toddobaatan siyeysan koo boqol iyo labaatan boqol la gado hataa jara howel hor mahaayan roobka la sheene ana ilaa unisomti ilaa unisomti ilaa ay hadda ayaa ka jara hadda saddex boqol iyo konton saddex boqol iyo labaatan yala shal siisadoo jirgaanka howel horena boqol iyo labaatan boqol iyo konton ahay babayga xabadii tum ilama kun tum iyo shan kun tum ilama inka yaraada xabadiis markii hore ku raqiisanaay ee rooba qobda hati walwalba roobka qaaliyo ogtaad xabadii moos oo hadaa kun shilin lama kun lagada afar kun shilin la gado hada baqaare markaas ee disada kun ninkii kusii ganacsada un afar kun gada ibaal maqaayada dad roobka la sheeyeen walwalba ha bil way hada lamadun bir rooba qobna kulli dadka bacd meelay sugaan ee wal raqiis hadii ilaayado roobabkan yee ahaan ka qubadaay guud ahaan soomaaliya yo hadda wayba qayladhaanha kuweerahay dadkii qudaarta unku kooyasi deegaanada kale yuu hadda saameeyey roobabkan cabdulaahi jeeri eediyada maasanta dhinaca kalena akhyaaree wararkan hanoo diirahay degmada qarnyoolaya gobolka shabeellada hoose yo welibayo sheegahayana inti shalayti qarahausa kudhay degmadaasiiti dhowr qof iyo dhaawaantii qarahaga kudhay degmada qarnyoolaya gobolka shabeellada hoose qarah ayaa la sheegay intuusa kudhay haruntiya sigaara lanlaya amayaan lata shirkada gaaraya lata uu soo qobsadii baabuur oo beeraleye ilaga qaraaga dhiyaaya weliba shaqaalo shirkada ee gaarka lanleye baabuuralisi dadkaasiyta beeraleyd e ee degmadaasiyta ka noola majartii laayoonay hata waraaqubahii maamulka degmada qarnyool ee gobolka sayti aabbahaadoo dadka goobroogayaalkaya weliba sheegana inta qarahgalang maleeyahaya intiisu haya miynada lakaduugow dhulka umila siitiusu kudhi degmada qornyool ayaa dhowr jeer weliba weerar ka qaaday dhadhaqaaqa dagaalyahanada al-shabaab meelaseyd oona iyo kala dagaalamayaa inta badanba ciidamada amsom iyo weliba ahaan dowladda federaalk oo meelaseydyo deganya wasiirka arrimo gudo ee soomaaliya cabdi maxamed sabre ayaa weliba sunanka dambeyntiisu diray degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo gacanta ka haya ururka ahla sunna wasiirka la kulami iskorkooyowka iyo suubyan ciidamo ku tirsan ururka ahla sunna welibana ciidamada dowladda hoogyo kagalena islamarkaasaytana iyo ku saarana ciidamadii ahla sunna odayaalka dhaqanka iyo weliba qaybasha duwanga bulshada iyo hadda kulamo kalalaya beledkaasaytia matabana ciidanka ururka ahla sunna ayaa lag araga hayaata ayuu rogaan dulaadkaasaytia beledkaasayti ciidanka hooga dalka soomaaliyeed jase buute weliba yoon la wareegana ga-aan ku-hayowkii degmada matabaan ee gobolka hiiraana kureeda markeyda muku tirsan ahla sunna weeraryo ka qaaday wafdiga wasiirka arrimo gudaha soomaaliya usubilidkaasaytiisu ku socday goobrogayaal yaa weliba warbaahinta warsan ee biladka tambaydhaba yoon haqyajana dagaal kooban ousa kudhi biladkaasi islamarkaasaytina ciidanka ahla sunna ayaa ku baheen ciidanka ahla sunna ayaa hatirooga duleedka biladkaasayta matabana iyo wararka qaar hati la helaa ee weliba sheegahayana intii ahla sunna iyo wedda isaruuriyow ciidana dhinaca kalena akhyaaraya goloshaabka ee baarlamaanka federaalka iyo weliba iyo odayana hisaab hirowka miisaaniyadii sanadkii lamada kun iyo toban todobadii gudoomiyaha golaha shaabka iyo weliba uus odeeyaya xildhibaanada golaha shaabka ee oyo odyo ka qaadana hisaab hirka miisaaniyadii sanadkii lamada kun iyo toban todobadii welibana codka uusan dhiyaya satanga boqol labaatan siyeed xildhibaanya ogolaatay meeli siyeed xildhibaanna iyo diidii meelo kaleed oo shan xildhibaanna yaa ku aamustay sidaasaytana laka-aansihii miisaaniyadan iyo nagadaasa miisaaniyadii inka horreydii alaansihi tan iyo weliba intii uso talada laanqobdi ama usaqobdi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka wasaaradda arrimo guda ee dowladda hoose iyo weliba reedin haweeyowka dowladda koonfur galbeed maxamed abuukar abdi iyo gudoomiyuu soboliba hangmagaabana degmada afgoya gobolka shabeellada hoose wareegta kubati xafiiska wasiir maxamed abuukara iyo weliba gudoomiyaha degmada afgoylanka magacaawey ibraahim umar qaasim araba kaseyti oona isu bedelay gudoomiyigii hore ee degmada sayti sidoo kaleeta wasiirka arrimo gudaha koonfur galbeed jesla wareegtada sayti ka magacaaway hogahayaha degmada afgoye weliba nuusa ku dhigay maxamed cali adowa waliba geedka belidka muqdisho lakaga waday munaasabada lakuhusaaye maalinta caalamiga ee la xisaablaanta hadgudubka linjisawa wariyaalka oo geeka oo kale lamada nofembar lakaga wado caalamka munaasabadiya waliba agaasinta oo yaa qaban qaabidaya hay-adda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma walibana ku qiib galay madaxda jaamacado ee dalka xubno ku socda ururka bulshada rayidka qorayaal soomaaliyeed madax iyo weliba weriyaal ku shal socda harumo warbaahineed ee ku howlgalo beledkaasi jee muqdisho ka horeyntii munaasabadii weliba ku hadalay maxamed cabdiwahaab cabdulaahi oo eh hokaayaha guud ee hay-ada sooma walibana usu ku sheegay ahamiyada maalintan waliba sidoo kale isu sheegay inti suurtagal yaan hayna inti mar kasta la dhawaateeya wariyaalka gaar ahaan wariyaalka soomaaliyeedda waliba isu sheegay intiyoo jaran wariyaal badan oo laka dhawaateeya beledka muqdisho iyo weliba qaar kumida maamul goboleedyada dalka ku jara tababarayaal saxaafadeed iyo weliba xubno kasooda ururka bulshada rayidka yaan ka dambeyntii waliba ka baaqana inti laka horseeda tacadiyada wariyaalka soomaaliyeed maadaamayo ka shaqeeyahayaan marxalada adaga wasiirka wasaaradda boostada iyo weliba isgaarsiinta iyo tiknolojiyada oo soo hogaamiyo wasiirka mudane injineer cabdishakuur xasana iyo weliba uso kulamo gaaree lawaalidayo wasiirka gaadiidka iyo weliba isgaarsiinta ee dalka qadar mudane jaasima binusayfa kulamada iyo waliba loon ku hadlay lamada dala iskaasha dhow iyo lawaalada lahayeen lamada dhina iskaashiga iyo weliba tiknolojiyada gaar ahaana dhinaga maalgashiga iyo weliba horumarinta kaabayaalka isgaarsiinta dalka tababarada iyo weliba tayeenta awooda shaqada iyo weliba isgaarsiinta dhinaga iyo weliba koonfur afrikaan bahaan ee akhyaaray koho buraad eh oo koonfur afrikaan iyo weliba gudo dalkaasi etioka dilana muwaadin soomaaliyeed oosu ku mid ahay soomaalida ganacsiga kale dalkaasiti hili usoo ka jari howlashaya aadiga ee shaqada kohoda iyo weerartay muwaadinkan soomaaliyeed oo laka magacaabaya colaada adow iyo weliba usuroogay miilsaasition ku dheerayna goobtisa shaqada hiliusu shaqadiisna ama goobti shaqano ka kaala tuuliya hoosteedasa belidkaasitiya cape towna kahoda buradahaitiya dilka jeysitya miilasiti sadhagseeg kutaban welibana dadka rooga koonfur afrika ayo sheegana inti miidka muwaadinka mudukureed miilasiti laaquqaadi dalka koonfur afrika ayaa sanadkan lamada kun tumi sagaalka iyo weliba ka koreya dilalka lenjisow soomaalida ganacsi kale welibana lamadii bilitan ee oktoobar deegaan laga magacaawowa sooshangof oya ku tirsanta bilidkaasitia buloteria lakadili muwaadin soomaaliyeed oo laka magacaabo jara xasan buule magaalooyin kumid ee somalilan oya kumida yinga hargeysa eergaawo iyo weliba bura yaa ku bilaawtay dadaalo laka hormaryowa ama lanka gurmudo shacabka bilidkaasitia beledweyne oo soo saamayo fataada dhalinyarada walgorodka iyo weliba olamada iyo weliba iyo garwaagsadana qorsho lanka gurmudowa shacabka beledweyna welibana hadi iyo seedahayana meelo ganacsiga iyo weliba meelo walbarashada beledkaasiti ee ragaaba ayaa dhalinyarada iyo weliba ulamada iyo wadan gurmadka shacabka beledweyna welibana makorofaniyo la dhexmarahayana jidadka beledkaasiti ee hargeysa iyo weliba bur-a oo ulamadana iyo wadan arrintan yaa weliba yaa ka toosasa hilo deegaano kumid ah galmudug iyo weliba puntland isasohowlian ku socda gurmadka shacabka beledka beledweyne oo soo saamayo fatahaada isukasuubay webiga shabeelle beledka muqdisho iyo weliba sidoo kale ku socda gurmad iyo wadan dhalinyarada ulamada iyo weliba qaar kumid ah warbaahino madaga banaan ayaa kumid ata idaacadda risaala oo shalay jeedaha furtay barnaamijka dhanka gurmudo shacabka beledweyne akhyaaray surunkiisin warka ku dhugunsidahaytan waliba idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhaba muujadiya f m siyasiya dhoweysan lama magahartiis iyo muujado gagaaban sw life streamka akhyaaray weli warkeemina meeka guda jarna madaxweynaha mareykanka donald trump yaa weliba ka dhawaaqay intii isu reershay suun raro doona gobolka california madaxweynayaa sheegay intii reer shayso ka noolada doonaga gobolkaasi tee californiya oso monkyala isudaarsukilaya dalkaasi tee new yorka trump yaa sheegay intii hogaamiyaalka siyaasadda ee new york iyo suhoon la dhaqamaan iyadoon ya jartay intii usu new york isu susi malaayiin dollar oo mashaar ee master tramya weliba ka dhaladaya beledka new york haabahaato weliba waqtisha inta badanba ka qaadaya gobolka marlango okyala heebta dalka city madaxweynaga iyo deerta tram ee tawa isudeginaay tan iyo weliba sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii lamadan hogaamiye iyo weliba hadhowaayana warkausu madaxweynaga usug sheegay intuusan guuridoon dalka city ee california ka dambeyntii akhyaara yahuuda yaa marinka khaza ka qaadi weerar duqeenge oo yasheegday intiya lafiirsati xubno ku mid ah ururka hamaas ee reer falastiina militariga israa'iil ya sheegay inti meelasayti diyaaradayo ka dugayan iyo hayti heera tababar ee iyo weliba kid hublika kiidyowa yahuudiya sheegday inti weerarkan sukoye kureeda markay shalayti koox falastiine weerareen saldhigyo layin ciidanka yahuuda ciidanka yahuudiya sida oo kaleeta weliba rasaasyo ka furana kaluumaysataan dhalatii dalka siti ee faransiiska ero dalka siti ee falastiina welibana usa ku dhaladay khasaaraan iska jara dhimasho iyo weliba dhaawac hiisadan dhehayta falastiin iyo weliba israa'iila iyo koranka hayta tan iyo weliba markii donald trump usa ka dhawaaqay inta go-aankii isu qudus usu kulanagada iyo ataa caasimadda israa'iila warkii hamiignama akhyaaray hilowinsin kula sootan idaacadda warsan ee baydhabo ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaah sansaari waan isnasoosiyay nabadgeliyo idaacadda warsan ee baydhabona kudhugun sidaaseen akhyaaray hamiin fayla